bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin sala allahu wslama cla nabiyina muxamadi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu albukhariyu raximah llahu tacaala bismi illaahi اraxmaani اraxiim kitaabu ladab adabkii adabkii ayuu u kitaab yahay aladab waxaa la yidhaahdaa isticmaalu maa yuxmadu qowla wa ficlan shay wax la ammaano oo dadku ay mahadiyaan in la isticmaalo qowlan wa ficlan qowl ahaan iyo ficil ahaan qaarkoodna waxay ka cabiraan aladab alakhdu bimakaarimi alakhlaaq akhlaaqda wanaagsan akhlaaqda mideeda wanaagsan in la qaato wa qiila alwuquufu maca almustaxsanaat waxyaabaha dadka ay wanaajistaan oy jecel yihiin in la dul istaago wa qiila huwa tacdiimu man fawqaka waalrifqu biman duunaka waxaa kaloo la yidhi adab aadaab waxaa la yidhaahdaa qofka kaa sarreeyana inaad weynayso ninka kaa hooseeyana aada u dhimriso ayb wayuqaalu inahu ma'kuudun min alma'dubati ayaa laga soo qaatay wa hiya adacwatu ila acaam cazumaadahu sumiya bidalika liannahu yudcaa ilayhi waa laysugu yeeraa aadaabta oo dadku way jecel yihiin aadaabta marka kitaabu ladab waxau ka dhigan yahay marka alakdu bimakaarimi alakhlaaq akhlaaqda wanaagsan oo la qaato qowl iyo ficil miday ahaataba halkan imaamu albukhaari kitaabu ladab saxiixiisana wuu ku soo qaatay kitaab kale oo gooni ana aadaabta waa ka alifay oo la yidhaha aladab almufrad kitaabkaas marka axaadiidtan iyo ziyaadaad buu leeyahay axaadiid kale oo halkan aan lagu sheegin oo shuruudii saxiixa kitaabkan aan waafaqaynin wuxuu yidhi wa kitaabu ladabi almufrad yshtamilu cala axaadiida zaa'idati cala ma fi saxiixi wa fiihi qaliilu min alaahaari almawquufati wa huwa kahiiru lfaa'idati ibnu xajar wuxuu yidhi kitaabkaas adabu lmufradka waa kitaab aada u faa'iido badan waa mabuuc ayb halkaana marka waa kitaab badan waa kutubta ugu badan ayuu ka mid yahay axaadiistiisu aaday u badan tahay baabu اlbiri wالsilati wa qowli اllahi subxaanahu wa tacaala wawasayna alinsana biwaalidayhi xusnaa baabu lbiri ixsaankii ama samafalkii u khayr meerid caddaynteed ayuu u baab yahay wasilati iyo dadka oo la xiriiriyo qaraabada iyo ama qaraabanimo ama saaxiibtinimo ama diin lagu xiriiriyo wa qowli illaahi subxaanahu wa tacaala iyo alle qowlkiisa macnihiisa wawasayna alinsaana biwaalidayhi xusnaa waanu dardaarannay insaankii waa la dardaarannay labadiisa waalid sha'nigooda ayaan ugu dardaarannay xusnan an yuxsina ilayhimaa ixsaanan yani inuu u ixsaan falo marka dad aada la macaamisho biri kaaga baahan waalidkii adiga ku dhalay baa ugu horeeyaan isagoo ku bilaabay marka ayb adabku marka wuxuu imaamulbukhaari uga alifaayey kitaab saxiixulbukhaariga loogu daray waa inay ahmiyad weyn ay leedahay diin aan aadaab lahaynna waxaa weeyaan waa qofkiisu waa waxbaa ka naaqis walidaalika nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi innamaa buciftu liutamima saalixa alakhlaaq waxaa la ii soo bixiyey inaan dhammaystiro akhlaaqda wanaagsan inaan dhammaystiro marka hadday jirtayna waa dhammaystira haddii aynan jirinna waa la imaanayaa ayb marka diinku qofka inuu kaga daydo rasuulka sala allahu calayhi wasalama dhinac walbo yay tahay caqiide hadday noqon lahayd iyo hadday noqon lahayd cibaadaad iyo hadday noqon lahayd akhlaaq iyo aadaab iyo waxyaabahaas oo dhan maxaa yeele isaga kaamila diinka qaala qaala xadahanaa abulwaliid wa huwa hishaam bnu cabdilmalik alطayaalisiyu qaala xadahanaa shucbatu qaala alwaliidu bnu lcaysaar akhbaranii magacii buu hormariyey wuxuu dib dhigay siiqadii qaala samictu abaa camrin ashaybaaniya wa huwa sacdu bnu iyaas wa huwa hiqat mukhadram akhraja xadiidahu asxaabu lkutubi asita qaala samictu abaa camrin ashaybaaniya yaquulu akhbaranaa saaxibu hadihi addaar gurigan ninka iskale wuxuu noo sheegay wa awmaa biyadihi gacantiisana wuxuu ku tilmaamay ilaa daari cabdillaahi cabdillaahi bni mascuud daartiisa qaala waxau yidhi sa'altu nabiya sala allahu calayhi wasalama nebigan su-aalay ayu lcamali axabu ila allah camalkee ahoo alla agtiisa loogu jacayl badan yahay qaala asalaatu calaa waqtiha salaad waqtigeeda lagu tukado qaala uma ay qaala uma biru lwaalidayn labada waalid oo loo baarinimo falaa ku xigaan qaala uma ay qaala aljihaadu fii sabiili illah ilaahay jidkiisoo lagu jihaado nafya maal qaala xadathanii bihinna uu ii sheegay nebiga walow istasadtuhu haddii aan ka siyaado dalbi lahaa lasaadanii waa ii kordhin lahaa oo intaas ka badan buu ii sheegi lahaa nebiga salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh xadiidka marka waxaa laga qaadanaya acmaasha inay kala fadli badan yihiin ayb waxaa kaloo xadiidkan uu tusayaa birulwaalideynka iyo jihaadka waxaa la hormariyey birulwaalideyn waalidka oo loo baarinimo falo culimmada marka waxay dhaheen birulwaalideynka waxaa ku jiro yacni jihaadkii baaba wuxuu ku xiran yahay in labada waalid laga fasax qaato marka fasax qaadashada laga fasax qaadanayo yaa waxay ku tusaysaa in uu markaa daacatulwaalid ahmiyad ka weyn ta jihaadka ina inuu leeyahay ayb ayb labada waalid marka la leeyahayna waxay keenaysaa daacadooda in lays amro walow kaanaa kaafirayni gaalaba ha ahaadaan ilaa idaa amaraa bishirki hadday shirki amraan maahane fatajibu macsiyatuhumaa fii daalika markaas waxaa waajibaysa in lagu caasiyo leanna xaqa alle in laga taga maaha ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man axaqu nnaasi dadka yaa ugu xaqnimo badan bixusni suxbati saaxiibtinimadiisa in la wanaajiyo yani dadka yaa ugu xaqnimo badan saaxiibtinimo wanaag la dhaqankiisa yacni in la wanaajiyo qaala xadahanaa qutaybatu bnu saciid wa huwa abu rajaa albaqlaaniyu qaala xadahanaa jariirun can cumaarata bni can cumaarata bni lqacqaaci bni shubruma huwa umaaratu bnu cumaarat bnu lqacqaaci bni shubrumata addabiyu alkuufiyu hiqatun arsala can ibni mascuud isaga waa hiqo laakiin riwaayatuhu can ibni mascuud mursalatun waa inqiaaca ku jira taas hadda marka ka warin maaye ibnu mascuud can abi zurcata wa huwa abu zurcata bni camr bni jariir bni cabdillaahi albajali can abi hurayrata radia allahu canhu qaal jaءa rajulu ilaa rasuuli اllaahi sala allahu calayhi wasalama nin ayaa nebiga u yimid faqaala yaa rasuula allah man axaqu nnaasi dadka yaa ugu xaqnimo badan bixusni saxaabatii aniga la dhaqankayga iyo la saaxiibtinimadayda wanaaggeeda qaala ummuka hooyada qaala uma man qaala ummuka qaala uma man qaala uma ummuka qaala uma man qaala uma abuuka aabaha marka riwaayada waxay ku timid ummuka ummuka bidami yani birafci ummaka uma abaaka iyana waa soo aroortay marka ummaka marka la yidhaahdo waxaa caamil maxduufa ayaa lagu nasbinayaa oo bira ummaka hooyadaa u baarinimo fal inay tahay midaanina marka ummuka waa jawaab oo man axaqu nnaasi bixusni saxaabatii hiya ummuka wa waa hooyada iyadoo la yidhahdo ayb marka waa khabarkii oo mubtadih laga gooyey istifhaamkaanas ayaa keenaya waa la fahmaa shayga la gooyey waa la garan karaayo waxay tahay axaqu nnaasi bixusni suxbatika ummuka waaye sidaas oo kale ka dhigan tahay markaayb وqاla بن شbrmةa وyحyى بن أyuba xadaثna أbu زurcةa miثlahu ayb marka ibnu shubrumana waa wariyey xadiidka ayb qaala ibnu baطaal ibnu baطaal waxa uu yidhi muqtadaahu xadiidkani waxa uu keenayay waxay tahay an yakuuna lilأmi ثalaaثaة أmhaali ma lilabi min albiri hooyadu waxay leedahay inta aabbaha uu leeyahay baarinimo ah saddex laabkeed qaala wakaana dalika lisacuubati alxamli huma alwadci huma alradaac fahadihi tanfaridu bihaa uur uurkay ku qaaday waa foolatay waa nuujisay oday intaas lama laha ayb ayb fahadihi tanfaridu biha alummu watashqaa bihaa way ku dhibtoone huma tushaariku alaba fi tarbiyati tarbiyadiina aabbahay la wadaagtaa ilmihii tarbiyadoodii waa waxbay ka wanaajine marka aabbuhu wax badanay dheer tahay hooyada ayb saa darteeda islaamka marka aada ugu xaq badiyey ayb qaala alqurطubiyu alimaam abulcabaas alqurطubi fi lmufhim waxa uu yidhi almuraadu ana alumma tastaxiqu cala alwaladi alxada alawfara min albiri nasiibka ugu dhammaystirnaanta badan ayay hooyadu cunuga ku leedahay wa tuqadamu fii dalika calaa xaqi alabi cinda almusaaxamati haddii aabbaha iyo hooyadu xuquuqda iscariiriso hooyadaa la hormarina oo aabbaha iyadaa ka horeyso imaam maalik ayaa waxaa la su-aalay oo la yidhi dalabanii abii famanacatnii ummii aabbahay baa ii yeedhay oo i dalbay hooyadii baa waxay tidhi ha aadina joog sug ayb aniga howl ii qabo ha aadin isaga qaala waxau yidhi imaam maalik adic abaaka aabbaha adeec walaa tacsi ummaka hooyadaana ha caasinin qaala ibnu baطaal hada yadullu calaa annahu yaraa birahumaa sawaa markaasuu ibnu baطaal wuxuu yidhi waxaa laga qaadanaya in imaam maalik hooyada iyo aabbaha isku xuquuq inuu u arko inay leeyihin laakiin war un laga fahmaayo walaysat iddilaalatu calaa dalika biwaadixatin qaala wasu'ila leyth leyth bnu sacd imaam maaliguu la mid ahaa xagga cilmiga wa su'ila allaythu yacni can ilmas'alati bicayniha mas'aladana la weydiiyey faqaala waxau yidhi adic ummaka hooyada adeeci iyada hormariyo wax u qabo fa inna lahaa huluthay lbiri waxay leedahay samafalkaaga saddex marka loo qaybiya laba iyadaa leh isaga marka waxaa laga yaabaa riwaayadii kale inaanu arkin afar marka loo qaybiyey saddex lahaanaysa faina laha huluthay ilbiri wahada yushiiru ila alariiqi alatii lam yatakarar dikru lummi fiihi ilaa maratayn marka masaladaas uu meeshaa ka soo bixiyey qaala ciyaad qaadi ciyaad waxa uu yidhi taradada bacdu alculamaa'i fi ljaddi waalakhi culamada qaarkood waxay yidhahdeen xagga baarinimada awowga iyo walaalkayaa ku leh walakharu calaa taqdiimi iljaddi awowgaa la hormarinaya sida badan culummada leanna awowgu aabboo kale wa ama hooyoo kale iska noqona qultu wa bihi jazama ashaaficiyatu qaaluu yuqadamu aljaddu huma alakhu huma yuqadamu man adlaa bilabaweyn walaalaha xataa waa kala xaq badan yihin kuwa kugu hooyo kugu aabbaha ah waa ka xaq badan yihin kuwa kale uma calaa man adlaa biwaaxidin uma tuqadamu alqaraabatu min dawi raxm wayuqadamu minhum almaxaarimu calaa man laysa bimaxramin uma saa'iru alcasabaati uma almusaahara xididkaa ku xigo uma alwalaa uma aljaar deriskaa ku xigo islaamku marka diin xuquuq waay xuquuqda ummaddu say kugu kala xuquuq badan yihiin oo ku ishaara oo kuu sheegayaan qof marka aan dhowraynin waalid oo aan dhowraynin qaraabo oo aan dhowraynin culumo oo aan dhowraynin deris wax uu dhowraayo aan jirin waa qof yacnii aadaab male marka masaladaasna halkaas ka bixiyey raxuuleh ibn xajar wajaءa ma yadulu calى taqdiimi اlumi fi اlbiri muطlaqan wahuwa ma akhrajahu axmed wالnasaئiyu wasaxahu اlxaakim min xadiidi caaisha qaala sa'altu nabiya sala allahu alayhi wasalam ayu nnaasi acdamu xaqan cala almar'ati naagta yaa dadka ka midoo xaq ugu xaq badan qaala zawjuhaa ninkeeda naag ninkeedaa ugu xaq badan dadka qultu waxaan idhi facala rajuli ninkana qaala ummuhu hooyadiis mudlaq waay marka ninka hooyadiisaa cid kaga xaq badan hooyadiis ma leh ayb ayb wa qaala ibnu shubrumata wayaxya ibnu ayuub xadaanaa abu zurcata milahu ibnu shubrumahan waa cabdullaahi ibnu shubrumah alfaqiih ee ha u malaynin inuu yahay cumaarat bnu lqacqaac ibni shubruma ninkaasna saasaa la dhahaa cumaarat bnu qacqaac ibni shubruma kaas maaha marka midkan dambe ibnu shubrumo kale waaye cabdullahi ibnu shubrumata alqaadi weeyaan ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan laa yujaahidu ma jihaadaayo ilaa biidni alaabaweyni labada aabbo idinkooda unbuu ku jihaadaya oo qofku markuu jihaad rabo labadiisa waalid waa inay u idmaan ayb qala xadaanaa musadadun wahuwa bnu musarhad qaala xadaanaa yaxya huwa bnu saciidin alqaطaan can sufyaana wa shucba sufyaan thawri iyo shucba qaala xadaanaa xabiibun xaa xabiibna waa xabiib ibnu abi haabit wahuwa hiqat faqiihun jaliil wa kana kahiira alirsaali wاtadliis akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsita qala wxadaanaa mxamed bnu kahiir qaala akhbaranaa sufyaan can xabiibin ayb can abilcabaas abulcabaaskana waa abulcabaas ashaacir magaciisa waxaa la yidhaha asaa'ib bnu faruuq almakki hiqatun akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsita can cabdillaahi bni camrin qaal qaala rajulu lilnabiyi sal ly salam nin baa nebiga wuxuu ku yidhi ujaahidu ma jihaadayaa qaala laka abawaani laba aabba ma leedahay qaala nacam buu yidhi haa qaala fa fiihimaa fajaahid labadooda ku jihaad labadooda ku jihaad labadooda dil lagama wado oo ayaga dil maaha macnaha ee macnaha waxay tahay ajriga aada jihaadka ka rabto iyaga ka raadi waay ajriga aad ka dalbayso aad ka rabto jihaadka iyaga ka raadi ayb ay in kaana laka abawaani fablug juhdaka fii birihimaa walixsaani ilayhimaa faina dalika yaquumu laka maqaama qitaali alcaduwi cadow adoo la dagaalamay booskiisay ku taagnaanayaan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan laa yasubu rajulu ninku ma caynayo waalidayhi labadii dhashay yacnii labadii dhashay younan caynin caydu marka waxay ka soo horjeedaa biriga cuquuq waay qala xadaanaa axmed bnu yunus wahuwa axmed bnu cabdillaahi bni yunus alyarbuuciyu alkuufiyu shaykhu lislaam qaala xadaanaa ibraahimu bnu sacdin can abiihi can xumayd bni cabdiraxmaan can cabdillaahi bni camrin radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ina min akbari alkabaa'iri kabaa'irta kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ah an yalcana arajulu ninku inuu lacnado waalidayhi labadii dhashay qiila waxaa la yidhi yaa rasuula allah rasuul allow wa kayfa yalcanu arajulu waalidayhi oo ninku sideebuu u lacnadayaa labadiisii waalid qaala waxau yidhi yasubu arajulu ninku wuxuu caynayaa abarajuli ninka aabbihiis yacnii nin kale aabbihiis buu caynayaa fa yusabu fayasubu abaahu aabbihiisuu caynayaa markaas yacni fayasubu arajulu abaahu ninkiibaa wuxuu caynayaa aabbihiis ninkan kale ninkan waxaay wayasubu ummahu fayasubu ummahu hooyadiisuu caynayaa ninkii kale la caaye isna kanuu hooyadiis caynaya ayb marka hadda hooyadaa ama waalidkaa cay ha u soo jiidin waaye macnaha hadaad cay u soo jiiddo adoo caayay la mid tahay iska ilaali marka suuqan marka dadku waxay caadaysteen wax aad u fool xun hooyadaa saas yeel aabbaha waxaas ku samay waxaasay caadaysteen xataa dad waaweynoo waxaas dhahayaad arkeen ayb masaajidka dhexdiisa mararka qaar ay ku dhahayaan marka akhyaarnima ma leh islaamnima waa islaamnimadii iyo akhyaarnimadii ah xaggee la geeyay ninku haddii uu nin ku edab daroodo oo nin aabbihiis ou caayo isagana aabihiisaa lacaynayaa isagaana dembiga iska leh ninkaa kale wax dembiya ma leh ayb marka in layska ilaaliyo qaala bnu baطaal hada alxadiidu aslu fii sadi daraa'ic wuxuu yidhi xadiidkan wuxuu asal u yahay daraa'icda in layska ilaaliyo daraa'ic waxaa la yidhaahdaa wixii adiga wax kuu soo jiidaayo inaad iska ilaaliso shayga wax kale wax kuu soo jiidaayo waa inaad iska dhowrto fiihi hada alxadiidu aslun fii sadi daraa'ic leanna ninku markuu nin waalidkiis caayo isagaa waalidkiis caay usoo jiidaayo ayb marka wax waalidkaa lagu caayaba hala imaanin oo iska owd oo iska dabool wa yu'khadu minhu waxaa laga qaadanayaa ana man aala ficluhu ilaa muxaramin yaxrumu calayhi dalika alficlu waxaa laga qaadanayaa buu yidhi qofkii ficilkiisu uu u soo jiido shay xaaraan ah ficilkiisu keeno shaygaas wasiiladaa waa xaaraan ayb adiga wixii kuu xaaraan kuu geynayo waa xaaraan wain lam yaqsid ilaa maa yaxrumu yownan uqasdin haddii la doono ayb walaslu fi hada alxadiidi qowluhu tacaala walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illaah fayasubu allaha cadwan bigayri cilm alla wuxuu leeyahay mushrikiinta ilaahyadooda ha caynina maxaa dhacay haddaad caysaan iyagana allay caynayaan marka idinka cay ilaahay ha u soo jiidinina iska daaya marka fiihi sadu daraa dadka qaarkood maba fiiriyaanba waxaas war ficilkan aad samaynaysaan waxaasaa ka dhalanayo waxan baa ka imaanayo sidan baa ka imaanayso wax iga galay ma lahu leeya waa iska samayna ayb baabu marka sadudaraa'icna waa qaacido usuululfiqiga lagu daraaseeyo maalikiyada aada ugu caan baxday fuqahada kale laftirkooda way isticmaalaan ayaga xataa ayb laakiin maalikiyada aada yani danayso aadna uu isticmaasho nusuus badanna waa loo keeni karaayo ibnulqayim kitaabkiisa la yidhaha ikaatat lahafaanka ilaa taqriiban soddon daliil ayuu u keenay oo sadudaraa'ica loo deliishan karo baabu ijaabati ducaa'i man bara waalidayhi baabu ijaabati ducaa'i man qof ducadiis ajiibitaankeeda caddaynteediibuu u baab yahay qofka oo yacni barra waalidayhi labadiisa waalid u baarinimo falay ninkii labadiisa waalid u baarinimo falo ducada waa laga aqbalaa oo ducadiisa in la aqbalaayo qaala xaddaanaa saciid bnu abi maryam qaala xaddaanaa ismaaciil bnu ibraahiima bni cuqba qال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر xili saddex qof yatamaashawna ay soconayeen أkhadahum الmaطru roob ayaa qabtay famaaluu ilىa gaarin god ayay ku leexdeen fi ljabali buur dhexdiis ah meel god ah yani daloosho oo buur ku taal ayay u iisheen faاnxaطat calىa fami gaarihim skraة fanxadad waxaa ku soo hoobatay calaa fami gaarihim godkooda afkiisa sakhratun dhagax min aljabali buurta ka mid ah fa adbaqat calayhim way ku kor daboolantay fa qaala bacduhum libacdin qaarkood baa qaarka kale waxay ku yidhaahdeen unduruu bal eega oo fiiriya unduruu fiiriya acmaalan acmaal camiltumuuhaa aada camal fasheen lilaahi ilaahay dartii aada u camal fasheen saalixatan oo wanaagsan camal aada ilaahay dartiis u samayseen oo wanaagsan bal fiirfiiriya fadcu llaaha bihaa alla ku tuuga lacalahu yafrujuhaa waxaa laga yaabaa inuu alla idinka faydo dhibkan faqaala axaduhum midkood wuxuu yidhi allaahuma yaa allaahu allow innahu kaana lii waalidaani shanigu wuxuu yahay inahu ina alxaala washana damiirkaas marka hadduu mudakar yahay oo damiiru shani wuxuu laasimaa hayba ayb ghaa'ibnimou laasimaa hadduu mudakar yahayna ina sha'na walxaal haddii uu yahay mararka qaar mu'anah ou noqdaa innahaa inahaa markay tahayna waxaa la yidhaha damiiru lqisati walxikaaya waa damiiru lqisa fa inahaa qise e ayaa la leeyahay marka fainahaa laa tacmal absaaru walaakin tacmal quluubu alatii fi suduur fa inahaa qise eh hadduu marka muanah yahayna qisa laga yaa loo celina haddii mudakar uu yahayna waa damiiru shani ayb inahu ina alxaala wa shana xaalka iyo shanigu waxa uu yahay ayb kaana lii waalidaani laba waalid ayaan lahaa shaykaani waaweyn oodayaala kabiiraani waaweyn walii sibyatun walii waxaan lahaa anigana sibyatun ilmo yaryar siqaarun oo yaryar kuntu arcaa calayhim kuntu waxaan ahaa arcaa inaan xoolo raacaayo calayhim ay liajlihim iyaga dartood iyaga dartoodaan xoolo u raacayo aan yacni xoolaha u xanaanaynayo say caano uga helaano u cabaano ugu noolaadaan ayb fa idaa ruxtu calayhim haddaan ku soo carraabo xoolihii aan soo carraabiyo fa xalabtu aan maalo bada'tu biwaalidaya labadeyda waalidan ku bilaabaye asqiihimaa anoo waraabinaayo qabla walad qabla waladii ilmahayga ka hor marka waalidka iyo ilmahaaga inaad waalidkaa hormariso iyagaa horeeya ilmaha inkastoo jacaylkooda adiga qalbigaaga uu ku jiro oo soomaaliduba ay yidhaahdaan nimaad dhashay kuma dhalin isagu marka wuxuu dhalay unbaa dhibaayaan laakiin adiga waalidkii ku dhalay xoogaa aad buu kuu dhibaayaan qofka xataa soo dadaalayo baari ah haddana sida ilmaha oo kale ilmihii unbaa mar walba qalbigiis ku xiran yahay laakiin waalidka in la hormariyo ayb marka wuxuu yidhi iyagan ku bilaabi jiray qabla waladii wa inahu na'aa bishbii ashajaru waxaa igu soo daahay oo idaahiyey ashajaru geed geed geedihii baa idaahiyeenoo daaq daaqii baa geedihii baa fogaaday marka iyagaa i fogeeyey oo waxay igu fogeeyeen inaan xoolihii u raadinayo geedo aan daajiyo falamaa aataytu markaan famaa aataytu ma aanan imaaninba xataa amsaytu ilaa aan galab galay oo aan fiid galay fawajadtuhumaa waxaan arkay qad naamaa labadii waalidoo seexdeen faxalabtu waan lisay kamaa kuntu axlubu saan ugu u lisi jiray fa ji'tu bilxilaabi haruubkii aan caanaha ku maalay ayaan ula imid fa qumtu cinda ru'uusihimaa madaxooda agtiisaan la istaagay akrahu xaal aan nacaayo an uuqidahumaa inaan kiciyo min nowmihimaa hurdadoodaan ka kiciyo wa akrahu waxaanan nacayaa an abda'a inaan ku bilaabo bisibyati ilmaha yaryarka ah qablahumaa labadeeda waalid hortood wasibyatu ilmaha yaryarkaana yatadaaqawna xaal ay sawdaynayaan wasibyatu walxaal asibyatu ilmihiina yatadaaqawna way qaylinayaan waa sawdaynayaan cinda qadamaya horteyda ayay ku oynayaan ay ku baroranayaan falam yazal daalika kaagaa kama uunan zuulin da'bii aniga xaalkaygu inuu yahay wa da'bahum iyo iyaga xaalkoodu inuu saa yahay xataa dalaca alfajru ilaa uu waagu ka baryey ka dilaacay fain kunta taclamu ilaahu haddaad og tahay waaba og tahay annii facaltu daalika kaagaas inaan sameeyey ibtiqaa'a wejhika wejigaaga dalab aan dalbayon adiga un inaan wax kaa rabo haddaan u sameeyey fafruj lanaa ilaahu naga fayd furjatan furjo naraa minha samaa samada aan ka aragno ilaahu dhagaxaan qayb yar nooga qaad samada un aan aragno neefsanno bani aadamku marka waxaa la rabaa xaalad adag markuu galo saas oo kale inuu rabbigiis u qayshado rabbiyaa joogo isagaa awood badan isagaa addoommadiisa u naxariisto isagaa qudro badan isagaa maqal badan oo ku maqlaayo meel kastood ku jirto xaqiiqana waxaa ah addoonku hadduu si ikhlaas ku jiro ilaahay ugu jeesto marka uu dhibaato qabo oo uu xaalad adag uu ku jiro laa shaka in ilaahay uu ducada ka aqbalaayo ayb ambiyada ilaahayna sidaasay ahaayeen xadiidku marka wuxuu ku tusaa fiihi fadlu likhlaas ikhlaaska fadliga uu leeyahay ilaahay dartiis wax loo sameeyo waxaa kaloo laga qaadanayaa acmaasha wanaagsan in ilaahay lagu baryo waxaa kaloo laga qaadanayaa dhibaata markay dhacdo in ilaahay la xasuusto oo aan addoomo iyo owliye iyo aan la aadin oo ilaahay keligiis un la aado subxaanahu wa tacaala maxaa yeele isagaa nool aan dhimanaynin weligiis ayb wa qaala athaani kii fafaraja allaahu lahum alla wuu feyday waa u feyday furjatan dalool yarawna minha samaa samada ay ka arkaayaan wa qaala athaani kii labaad wuxuu yidhi marka maxalushaahidka meeshan ninkan camalka uu ilaahay ku bariyey waa birulwaalideyn labada waalid marka baarinimada loo falo camal aad u weyn waa oo ilaahay wax looga raadiyo wa qaala athaani kii labaad wuxuu yidhi allaahuma yaa allaahu allow innahu kaanat lii shanigu wuxuu yahay waxaa ii ahayd oo aan lahaa ibnatu cammin gabar in adeertay ah uxibuhaa waa jeclaa ka ashaddi maa yuxibu اrijaalu nnisaa'a niman sida ay naag u jecel yihiin sida ugu daran faطalabtu ilayhaa nafsahaa nafsaddeedan ka dalbay faabad waa i diiday xataa aatiyahaa bimi'ati diinaar ilaa aan u keeno boqol diinaar boqol diinaar marka waa dahab aad u badan fasacaytu waan shaqeeyey waa dadaalay xataa jamactu mi'ata diinaarin ilaa aan boqol diinaar aruuriyey waxay ku tusaya marka bani aadamku meesha oo u tallaabo qaado oo u dadaalo waa keena boqol diinaar waa xoolo aad u badan waaye ninkaas markay naagta ku xirtay waa isdaayey marka shaqo iyo dhib iyo wax kastoo u galay waa keenay mar haddii bani aadamka oo u dadaalo ilaahayna waafajiyo inuu janno raadsado oo ilaahay caabudo waa heli karaa haddii allaba ugu talagalay oo towfiiq alla u garabsada ilaahay ayb waa soo shaqeeyey buu yidhi marka falaqiituhaa biha waa kula kulmay boqolkii diinaar baan kula kulmay waa siiyey weliba sanad abaaray ahayd waa ismakanisay marka falamaa qacadtu markaan ku fadhiistay bayna rijlayhaa labadeeda lugood dhexdooda markaan ku fadhiistay qaalat waxay tidhi yaa cabdallaah war ilaahay addoonkiisow ittaqi illaah ilaahay ka cabso walaa taftaxi ilkhaatama faraantiga farjigay ka wadaaya ha furin yacnii ilaa bixaqihi xaqiisa maahan riwaayo kalaa tilmaamaysa yacnii bikaaradan ha zuulinin xaqeeda maahan faqumtu canhaa waa ka kacay buu yii ninkaana marka muxuu alle ku baryayaan cifa dhowrsanaan isagoo macsidii awoodo ayuu dhowrsanaaday weliba cabsi uu ilaahay ka cabsanayo uga tegay dembigaas iyo macsidaas isagoo samay karo marka culammadu waxay yidhaahdaan qofka marka macsida lagu imtixaano oo uu qalbigiisa jecel yahay oo u muhanaayo aad qalbigiisa ula jiro hadduu iska dhaafo oo uu ilaahay dartii uga tago ajir weynu leeyahy xadiisulqudsigana wuxuu ahaa inamaa tarakahaa min jaraaya addoonkayga u dembi dhaafa maxaa yeelay wuxuu uga tegey aniga dartaybuu uga tegey macsidaas ayb marka nabiyullaahi yuusufna hadda waa kii alla ku ammaanayn walaqad hamat bihi wahama biha lowlaa an ra'aa burhaana rabbih kadalika linasrifa canhu suu'a walfaxshaa inahu min cibaadina almukhlasiin marka qofka aan laguba imtixaanin iyo marka lagu imtixaano waa kale ajar badanta kaasuu marka ku alla barya faqumtu canhaa waa ka kacay markaasuu yidhi allaahuma yaa allaahu allow fain kunta taclamu anii qad facaltu dalika ibtigaaa wajhika haddaan wejigaaga doonis aan doonayo darteed haddaan u sameeyey fafruj lanaa minhaa ilaahu naga fur fafaraja lahum furjatan furjo ayuu ka furay wa qaala alaakharu ka kale wuxuu yidhi allaahuma innii kuntu ista'jartu ajiiran aniga waxaan shaqaale ka dhigtay shaqaale bifaraqi uruzin beriis dembiil beriisa inaan siiyo asna uu ii shaqeeyo falamaa qadaa camalahu camalkiisii markuu dhammeeyey qaala waxauu yidhi acdinii xaqii xaqaygii isoo sii facaradtu calayhi xaqahu ayaan u bandhigay hoo ayaan idhi fatarakahu yacnii dembiishii beriiska ahayd waa ka tegey wa raqiba canhu waa nacay falam azal asracuhu ma aanan ka tegin inaan beeraayo xataa jamactu minhu intaan beera beriiskii aan beero gado lacag ka sameeyo xataa jamactu minhu ilaa aan beriiskii ka ururiyey baqaran lo wa raaciyaha iyo qowsaarkeeda lo iyo ninkii raaci lahaayaan ka sameeyey dembiishii beriiska ahayd fa ja'anii waa ii yimid faqaala wuxuu yidhi ittaqi illaah war ilaahay ka cabso walaa tadlimnii hay dulminin wa acdinii xaqii xaqaygii isii faqultu waxaan idhi idhab ilaa tilka albaqar lo-daas aad waraaciyahaa wa raaciyahaa iyo ninka raacigooda qowsaarka fa ja'anii waa ii yimid faqaala ittaq ayb faqaala ittaqi illaah buu yidhi ilaahay ka cabso walaa tahza bii haygu jeesjeesin faqultu waxaan idhi inii laa ahza'u bika kugu jeesjeesi maayee fakhud tilka albaqara wa raaciyahaa lo-daas iyo qowsaarkeedaba qaado fa akhadahu waa qaatay fandalaqa bihaa waa la tegey ninkaana ilaahay muxuu ku bari oo ku tuugayaa ammaano xoolihii ninkii u shaqeeyey ou ku lahaa xoolihiisa intuu ka soocay meel dhigay ugu shaqeeyey weliba ayagoo tiro badan ayuu farta ka saaray dembiishaadii beriiska waa intaana qaadau yidhi orodbax kaamana rabeen ammaanow marka ilaahay ku baryey idan marka ammaanada wax weyn waa iyadan alla lagu baryo maantana ammaanada say u yar tahay waa u jeednaa fain kunta taclamu fa akhadahu faindalaqa biha waa la tegey fain kunta taclamu haddaad og tahay annii facaltu daalika kaagaas inaan sameeyey ibtiqaa'a wajhika fafruj maa baqiya waxa haray ilaahu naga fur fafaraja allaahu canhum alla waa ka fayday xadiidkan marka wuuna soo maray fii awaakhiri kitaabi alambiyaa ayuu nagu soo maray xadiidkan baabu cuquuqi alwaalidayni min alkabaa'iri waalideyn labada waalidoo lagu caasiyo kabaa'irtay ka mid tahay caddaynteeda qaalahu bnu cumar ayaa yidhi can inabiy sal ll ly salama ayb oo xadiidku wuxuu ahaa alkabaa'iru alshraaku biاllah wa cuquuqu lwaalideyn wa qatlu nafsi walyamiinu alkhamuus cuquuq marka waxaa laga keenay mushtaqun min alcaqi goyn waalidka in la gooyo ayb xataa yacni waalidku waxyaabaha mubaaxaadka ah hadduu ku amro shay mubaax ahoo bannaan hadduu ku yidhaha waxaas qabo waajib uu isku bedelaayo daacada waalidkaa waajib ah shaygii marka waa inaad waa inaad samayso haddii aadan samaynin cuquuqaa ku dhacaysa ayb qaala xadaanaa sacdu bnu xafsin whuwa sacd bnu xafsin الطalxiyu almacruufu bالdkm ثiqat akraja xadiiثh albukhaariyu wالnasaئiyu qala xadaثna shaybanu wa huwa shaybaan bnu cabdالرaحmaan الnaxwiyu can mansuuri can اlmusayb wa huwa almusayb bnu raafic alkahili alأcmى ثiqat akraja xadiiثh asxaabu اlkutub الsitة can waraadin waa katib اlmugiira waraad aلthaqfi abu saciid ow abulwarb katibu almugiira wa mowlaahu wa huwa hiqatu akraja xadiiثhu asxaabu اlkutub الsita can اlmugiira can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalama qaal in allaha alla xarama calaykum korkiina wuxuu ka xarimay cuquuqa alummahaat hooyooyinkoo la caasiyo macnaheedu maa aabbaha in la caasi karo ee hooyadii nin caasiye aabba ma u daaha marka meesha saasay ka dhigan tahay min baabi tanbiihi min baabi tanbiihi biاlaclىa labada baarinimada hooyadaa ku daran in loo baarinimo fale ay tahay ninkii marka hooyadiis u baarinimo fali waayo aabbihiis ma u baarinimo falayo wa mancan wahaati wa mancan reebid xaqa lagu leeyahay qofka inuu ceshto ou reebo wahaati iyo keen waxuunan xaq u lahayn waxuunan xaq u lahaynna waa rabaa waxa xaq isaga loogu leeyahayna inuu dhiibo ma rabo ayb waa khatar waa sida dadku u badan yihiin hadda xuquuqda uu leeyahay yacnii xuquuqda lagu leeyahay dhib ayaa looga qaadaa si dhib leh mid ouna lahaynna waa rabaa inuu qaato ayb soomaalida waktigan ma waxay ka sameeyeen mahmah soomaal mahmahay ka sameeyeen waxay yidhaahdaan kaygana anaa iskale kaagana kula lihi waa mancan wahaatin waa keyga ma raba inaan baxsho wa wax aan ka bixinayo male keyga kaaga soo maaha laakiin waa kula leeyahay keen waa mancan wahaatin waxyaabaha wuxuu noqday waxyaabaha shaa'ica iska oo hadda aada u t yacni shaarica ku badan waay musiibada laga dhaxlay wa mancan wahaati wa wa'da albanaat iyo gabdhaha oo la nolol duugo gabdhaha oo la nolol duugo waxaa la yidhi ninkii ugu horreeyey oo nolol duugay wuxuu ahaa qays bnu caasim atamiimi ayuu ahaa acdaa'diisa nin ka mida ayaa gabar ka qafaalay ka qafaashay ayb gabadhiisii u qafaashay waa watay sulxiyo heshiis baa dhex maray ninkii wax ka gabadha ka qafaashay isaga markaasuu yidhi gabadha ninkii qays qays bnu caasim gabadhiisii wuxuu ku yidhi ama ninkaas dooro ama anigay dooro fakhayara bnatahu fakhtaarat zawjaha ninkay dooratay faaalaa qaysun calaa nafsihi ninkaa marka waa dhaartay wuxuu ku dhaartay anlaa tuulada lahu bintun ilaa dafanahaa xayatan gabar dambe hadday u dhalato inuu nolosha ku duugo ayuu go-aan ku gaaray shaydaankaa u sheegay fatabicahu alcarabu calaa dalika carabna warkaasay ku raacay ninkii ugu horreeya bilaabay marka kaas u ahaa say u duugi jireen marka ibnu xajar halkan wuxuu leey wa kaanuu fii sifati alwa'di calaa dariiqayni laba qaabay u duugi jireen qaabka koowaad wuxuu ahaa an ya'mura imra'atahu idaa qaruba wadcuhaa an tudlaqa bijaanibi xafiiratin naagta marka la dhalinayo oo ay dhalayso ayuu wuxuu leeyahay waxaad ku dhashaa god agtiisa haddii marka cunuga soo baxa oo dhasho uu gabar noqdo godkaa laysaga ridaa horaa laga duuga qaab noocaasu ahaa qaab kalena markay lix sano gaarto inta loo soo shanleeyo lasoo qurxiyo ayaa dalaq god lagu seenaa waxaas marka bani aadam haddii la yidhaha waxaa doonta sameey waxaasuu samaynaya oo kale ayb wa wa'da albanaati gabdhaha oo la nolol duugo wa mancan ayb wa kariha lakum wuxuu idiin kahday qiila wa qaala waa la yidhi iyo waa yidhi fadhi ku dirir wa kahrata asu'aali iyo su-aal badan su-aashaas marka midda baryada shaxaadka maalka ha noqdo ama su-aalaha qaabdarrado madax adayga ku dhisan ha noqod labadaba waa lagu macneeyaa wa idaacat almaali iyo maal maal la dayaco maalka dayacaadiisana ayb wuxuu leeyahay halkan wa qaala subkiyu lkabiir waa taqiyudiin subki wa qaala subkiyu lkabiir fi lxalabiyaati addaabitu fii idaacati almaali idaacatlmaalka shayga dabdinaya wuxuu yahay anlaa yakuuna ligaradin diiniyin walaa dunyawiyin maalkiisau bixina ujeeddo diineed oo wax diina uga soo noqonaya ma leh adduunye uga soo noqonaysana ma leh fa in intafayaa xaruma qadcan haddii marka labadiiba adduunya diin iyo iyo adduunye midna la waayo waa xaaraan idaacatlmaal qacan xaaraan qacan wa in wujida axaduhumaa labadooda mid baa la helay wujuudan lahu baal wa kaana alinfaaqu laa'iqan bilxaal walaa macsiyata fiihi jaaza qaطcan haddii midkood la helo wain wujida axaduhumaa wujuudan helitaan lahu baalun xaal leh yani qiimo leh wa kaana alinfaaqu bixintuna ay tahay laa'iqan mid u qalanta bilxaali xaalka waa si macquulaad wixii u bixisay walaa macsiyata fiihi macsina ma ku dhex jirto jaaza qaطcan waa bannaantahay wa bayna arutbatayni wasaa'idu kahiiratun laa tadkulu taxta daabitin facala almufti an yaraa fi man tashara minha ra'yahu wa ama maa laa yantashiru faqad yacridu lahu falinfaaqu fi lmacsiyati xaraamun kulluhu walaa nadara ilaa maa yaxsulu fii maqaawiihi min qadaa'i shahwatin wa ladatin xisiyatin idaacatlmaalkina siyaa markaas u sheegay ayb qaala xadaanii isxaaqu qaala xadaanaa khaalidun ilwaasitiyu can اljurayriyi can cabdiraxman bni abi bakrata can abihi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sal l slam alaa unabiukum biakbari اlkabaa'ir miyaanan idiin sheegaynin alaaan saddex jeer bi qulnaa balaa yaa rasuula allah qaala alshraaku biاllah wa cuquuqu lwaalideyn wa kaana muttaki'an waa dengiige dunuubta kuwa ugu waaweyn shirkiga iyo waalideynkaoo la caasiyo wa kaana muttaki'an waa mid dengiiga ayuu ahaa fajalasa waa soo fadhiistay faqaala wuxuu yidhi alaa wa qowlu zuuri wa shahaadatu zuur alaa hooy wa qowlu zuuri iyo hadalka beenta wa shahaadatu zuuri markhaatida beentana kabaa'irtay ka mid tahay alaa wa qowlu zuuri wa shahaadatu zuur famaa zaala yaquuluhaa kama tegin inuu sidaa dhahaayo xataa qultu ilaa aan iska iraahdo laa yaskutu maba aamusaayaba nebiga tarjamada xadiidka mudaabaqadoodu waa daahir ayb qaala xadaanii moxamed bn اlwaliid qaala xadaanaa moxamed bnu jacfari qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanii cubayd اllahi bnu abi bakrin qaala samictu anas bna maliki radia allahu canhu qaal dakara rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam alkabaa'ira ow su'ila can ilkabaa'iri baa la su'aalay faqaala wuxuu yidhi ashirku biاllahi waqatlu nafsi wacuquuqu lwaalideyn faqaala alaa unabiukum biakbari اlkabaa'ir qaala qowlu الzuuri ow qaala shahaadaة الzuur baabu silati اlwaalidi اlmushrik waalidka mushriga ah xiriirintiisa caddayntiisiibu u baabaya xukunkaas waalidku hadduu gaal yahay ma la xiriirina qaala xadaanaa alxumaydiyu huwa abu bakr alxumaydi qala xadaanaa sufyaan qala xadaanaa hishaamu bnu curwata qaala ahbaranii abi qaala ahbaratnii asmaau ibnatu abi bakrin radia allaahu canhuma qaalat atatnii ummii hooyaday baa ii timid raagibatan xaal ay tahay midii damcayso maxaa damac uga jira marka islaamkaa mase iyaday maal iyo xoogaa ixsaan ka rabtaa labada waa la tilmaamay fii cahdi nabiyi sala allahu calayhi wasalam fasa'altu nabiya sala allahu calayhi wasalama nabigan su'aalay aasiluhaa ma xiriirinayaan qaala nacam buu yidhi ha hooyadaa xiriiri marka waalidka isagoo gaala xataa ixsaanka uu kugu leeyahay waa kugu leeyahay ixsaan laakiin hadduu shirki samay ku dhaho maya qaala bnu cuyaynata faanzala allahu tacaala fiiha alla shanigeeda wuxuu ka soo dejiyey laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiin baabu silati almar'ati ummahaa walahaa zawj naagta xiriirinteeda ay xiriirinayso hooyadeed walahaa zawjun iyadoo nin leh marka naag nin qabo maalkeeda ma ka xiriiri kartaa waalidkeeda ama ninka haddii uu raalli uga yahay maalka war hooyaday wax sii iyo oo isaguna nin siinaayo uu yahay ama keeda ma ka xiriirin kartaa ayb wa qaala allaythu xadaanii hishaamun can curwata can asmaaa qaalat qadimat ummii hooyadayaa soo gashay wahiya mushrikatun iyadoo mushrikad ah fii cahdi qurayshin waqtigii quraysh wa muddatihim iyo muddadii yanii sulxulxudaybiya la galay id caahaduu nabiya sala allahu calayhi wasalama maca abiiha markay nebiga la ballameen ee la heshiis la heshiiyeen maca abiiha aabbaheed ayay la soo gashay fastaftaytu nabiya sala allahu calayhi wasalama nebigan jawaab weydiiyey oo ma xiriiriyaa hooyaday faqultu waxaan idhi inna ummii hooyaday qadimat way soo gashay wahiya raaqibatun iyadoo damac damcayso tu wax damcaysa ah qaala waxau yidhi nacam haa silii ummakii hooyadaa xiriiri qaala xadaanaa yaxyaa qaala xadaanaa allaythu can cuqaylin can ibni shihaabin can cubaydillaahi bni cabdillaahi ana cabdallahi bni cabbaas ahbarahu ana abaa sufyaana ahbarahu ana hiraqla arsala ilayhi heraqlaa u soo cod diray faqaala wuxuu yidhi yacnii wuxuu u jeedaa nebiya sal l slam nebigee ya'murunaa wuxuuna amrayaa nebigu bisalaati salaad wasadaqati sadaqo waalcafaafi dhowrsanaan wasilati iyo qaraabadoo la xiriiriyo shaahidka marka wasilati lama kala qaadqaadin qaala bnu baaal fiqhu tarjamati tarjamada fiqigeedu wuxuu yahay min xadiidi asmaa ana anabiya sal l slam nebiga abaaxa liasmaa asmaa wuxuu u ruqseeyey oo u banneeyey an tasila ummahaa hooyadeed inay xiriiriso walam yashtarid fii daalika ma uunan una shardinin mushaawarata zawjiha ninkeeda inay la soo tashato yacnii asmaa hooyadeed inay xiriiriso nebigu ma dhihin ninkaaga la tasho marka naagta iyadoo ninkeeda la tashanin ayay waalidkeed xiriirin kartaa wa fiihi xujatun liman ajaaza lilmar'ati an tatasarafa fii maaliha biduuni idni zawjiha kada qaala waxaa kaloo laga qaadanaya naagta maalka ay leedahay inay hooyadeed iyo ku xiriirin karto iyadoo aan ninka ka fasax qaadanin leanna waa xoolaheeda masaladan inay markaa idin uga baahnayn zawjka marar badanaan sheegnay laakiin inay iska weydiiso waa iska fiicanta waa mustaxab oo xadiid baa ku soo arooray macnahaas hada aakhiruhu billahi towfiiq sala allah waslama calaa nabiyina mxamed